inuu ku hayo oo niyaddeena aynu cusboonaysiino arrinkaan rabay inaan baraarujiyo weeyaan had iyo jeer qofka niyaddu way ka luntaa isagoo aan sugeyn ayay niyadda ka lumaysa haddii markaa qofku uu soo jeedo baadigoob buu gelaya dabeetana wuu soo helaya wuu soo helaya markaa niyaddiina mar kasta wanaajiya oo cusboonaysiiya acmaasha had iyo jeer waktiga u baahan ee xoogaa markay socotaba aad isilaawi karayso isyartaag xoogaa dabadeetana isweydii xaggaad u socotaa maxaa ku soo dhaqaajiyey camalku muxuu kaa yahay ma ilaahay dartii buu kaa yahay mise cid kale darteed ma naftaa ayaa ayaa maaragtay kuleh xadi iyo nasiib ku leh mise dhammaan waxay kaa tahay ilaahay subxaana watacala ugu dhawaatay marka qadiyadaas ogsoonaada ee raggii culimmada ahaa nin ka mid a ayaa wuxuu soo raacay doon baa la yidhi doon buu soo raacay doontu dalku waa dal muslima doontii markii uu soo raacay ba wuxuu arkay jalxado waaweyn oo buuxa oo malagan kii baasha waday bu ku waxani waa maxay makasuuli waa khamri oo maxaad ku falaysaa wuxuu hi nin hebel hebel baanu dee nin la garanayo macruuf ahoo dalka ninkii haystay amba dee kuwii adigu madaxda ahaa nin ka mid oo dee xaggiisa aan leegin ninkaasaan wadaa buu hi dabada sheekh uu soo qaato ul buu sitay oo dabad uu qabtay jalxadihii wuu burburiyey gawdu ka saaray wuu jejebiyey ninkiina halkan buu taaganya wuu yaabany sheekh waa sheekh macruuf oo la yaqaan abulxusein anur annuuri baa la odhan jiray kii u dambeysay markii uu marayo isla ku dhufo ayuu ka joojiyey ushii wuu iska daayay marka doontii baa socotoo meesha bay tagtay wuu ogyahay ninka sheekha ahi ninkan dee in la qabsan doono miskiinka ahe sida khamriga ninka sidee doontu ay saaran tahay markaa dee saanu kan u wanjalin doontii buu iska sugay ninkii odayga ahaabaa ciidankiisaa yimaadeen baali dee anigu waan soo qaaday ninkaasaa burburiyey waa la qaaday sheekhii ninkii xakiimka ahabaa loo geeyey markaasuu waxaan maadigaa sameeyey haah buu yihi oo alaabta anigu inaan le miyaan laguu sheegin miyo waa lay sheegay oo markaas sideebaad ugu dhiiratay inaad xoolahayga iyo khamriga anigu aan soo wato inaad burburiso adaan kuu naxayo buu ku yidhi dhibaato kugu soo foollena waan kaa hor istaagay aniga dantayda meahan dantaad ahayd buu ku yidhi wuxu uhi waayo waan gartay taasi horta hay dambaysee xabaddan u dambaysaa maanaad ii reebtay taan ujeedaa waa taas me wuxuu uhi me adiga kuumaan reebine markii hore aan soo kacay ee aan jajibinayey bahalaa jalxadaha ilaahay darti baan usoo kacay buu hi anaa is ogaa ilahay darti baan usoo kacay munkarkaas suuli oo meesha ka saar bay iga ahayd markaan xabadda u dambeysay aan marayo ayaa naftayda ii sheekaysay waxay igu tidhi wallaahi xaaladaadu meel fiican bay maraysa maadaama ay gaadhay iimaankaagu meel fiican buu maraya maadaama aad gaadhay inaad ninkii xaakimka ahaa munkarkiisii gacanta inaad ku suulinayso wallaahi iimaankaaguu fiicany naftiibaa meesha soo gashay marka hadda waa camalkaa yare wa kan jejebi waaa badi toban aba toban jalxadood ahayn ka soo qaad shan daqiiqo camaliyaddu inay soconaysay toban daqiiqo ka soo qaad inay soconaysay markii uu waday ilaahay dartii ilaahay dartii ilaahay dartii bay ka hayd markii xabaddan uu soo gaadhay ayaa wuxuu hi wallaahi xaalkaagu waa isku dubadhacsanyi nin weyn oo awood leh oo dhiiran baad isagaa isu sheekaynaya moogta naftii baa saa isku odhanaysa markii halkaa marayso ayaa waxaa hi wallahi xabaddan u jejibin mayse ilaahay dartii waxaad u jejibinaysaa naftaada iyo iyo maaragtay iyo siday kuula weyn tahay saasaan uga hakaday buu ihi ninkii caalimka ahaa ninkii ninkii xaakimka ahaa wixii laga burburiyo o dhan wuu ilaaway jawaabtii hore uu siiyana kuma qancin laakiin wuxuu ku qancay oo aada u saamaysay xabaddaas uu ka tegey oo ilaahay dartii uga tegey oo niyaddiisaa xumaatay soo maaha war waxbaha samayne falaa ka qaad buu siyihi markaasa wuxu waxaad samaysay xaalkaaga hadduu sidaa yahay magaaladaa aan deganahay wax halaaliya waxaad munkar ku aragto fasax baa watiga gacanta wax kaga qabo macnaa markaa waxay u baahan tahay intaa yaro kooban baa qofku uu badbaadi waayo naftiina idinku eega markaa acmaal qabanaysaan markaad shaqo fiican qabanayso masalan qof muslina ad qaadhaan u ururinaysa nin tabaalaysan baad doonaysa inaad waxla qabato xoogaa bay qaadanaysaa markaad xoogaa socotaba naftii baad kula hadlaysaa waxay ku le wallahi nin khayr badan baad tahay dad qaar badan baad dhaantaa ninkaaga hawshaadii intaad iska dhigtay ninkaa cajiibkaa ninka ayaad noqo ayaad noqonaysaa ama ninkii hebel la idhaahdo ha lagu yaro ammaano wallahi ninkaas waa nin la yaable waa nin akhyaara waa ninka hawlaha u kaca naftii toban tashish bay kugu furaysaa ee shaydaankii qofku waa inuu istaago dabeete niyadiisa uu saxo niyadda waa inu sao markaa qodobkaasi waa iga baraarujin xoogaa baynu soo wadnay markaa niyaddeenna baaraka allahu fiikum niyaddeenna aynu hagaajino aynu toosino baabun alcayaabu qofka ceebaynta badan alcayaabu waa jamcu caa'ib qofka wax ceebeeya dadka ceebta la daba socda iyo xumaanta uu leeyahay can caliyin radia alaahu tacaala canhu haddii cali saa la iska yidhaahdo waa cali bn abi aalib waad garanaysa qaala wuxuu yidhi laa takunuu ha noqonina cujulan qaar deg deg badan madaayiica faafin badan budran afnugul oo wax alla wixii kusoo dhacba sheega wixii loo sheega baan hayn karin tuura fa inna min waraa'ikum waxaa idinka dambeeya balaa'an hawl baa idinka dambaysa mubrixan ay shadiidan balaayo dhib badan ee idinka dambaysa muklixan oo qofka wejigiisa dhabtaa soo faydi doonta wahum fiiha kaalixuun somahayn aayadda qur-aanka ahy muklixan waa qofka ka faydaysa daaha oo dadka xaqiiqadiisa banaanka soo dhigaysa weligaaba ismacmacaanee wa umuuran iyo arrimo mutamaaxilatan daba dheer wakti dheer qaadanaya arrimo aan yacni naftu aanay jeclaysanahayn laakiin amad ama zaman طawiil qaadanaya rudxan oo culus arrimo culus oo wakti dheer qaadanayaa jira waxaa loo jeedaa haddaad nin weyn tahay wax badan baa ku soo maraya asraar badan baa ku soo gaadhaysa waa lagu imtixaamaya fii bacdi alaxyaan waxyaabo qofku meel cid kale uu ku aamini waayey ayuu kuula imanaya saad sanduuq tahay adigu su ku leey waxaasaa dhacay waxaasaa dhacay waxaasaa dhacay fii bacdi alaxyaan fii bacdi alaxyaan waxyaaba aanaad qaadi karahayn oo aanaad suuraysan karahayn ayaa dadka qaar ay kuula imanaysa wax koole arrinka noocaasaan sameeyey amba wax noocaasiyo noocaasiyo noocaasiyo noocaasi ayaa jira amba qofka hebel la idhaahdo arrinka noocaasiyo noocaas baana dhex maray dabeetna waad qaadi kari waayeysa waa culayskeedae leedahay markaa ha noqonina de deg deg badan isdejiya madaayiic waxa weeyaan daaca wuu faafiye wey yani nashar oo wax faafiya budran waa qofka marka wax loo dhiibo la waalwaasha marka erey yar uu maqlo amba war yar markuu maqlo qofka la waalwaasha maxaa la yidhahdaa si qof aflugul maaha qofkaas qof aan hayn karin sirta iyo warka aan hayn karin in yar baa loo sheegaya markaasuu kurbanaya talow yaad la gaadhaa yaad u sheegtaa markaasuu kanuu la tegaya kanuu la cararaya kanuu la cararaya wuu jira qofka noocaas dad ay dhibaato ku tahay qofku inuu waxhayo ilamaa banaanka uu soo dhigo ma nifisayo kaaha noqonina fa inna min waraa'ikum waxaa idinka dambeeya ama waxaaba idinka horeeya adduunka haddaad sii socotaan oad sii noolaataan waxaa jiri doona umuuran balaa'an imtixaan mubrixan ay shadiidan mubarixanna waxaa laga yaabaa inay idinka qoranto ayshada ay leedahay yacni dadka adkaynaysa dadka maarata ku adkaanayso muklixan oo qofka xaqiiqadiisa soo saaraysa wa umuuran mutamaaxilatan rudxa iyo arrimo wakti dheer oo haddana culus arrimo culculus oo dhib badan oo haddana wakti dheer qaadanaya hadalku hadalkii cali bn abi aalibo waatan idinku yihi cali hadalkiisa ilamaa maanta la furfuraa nin intaa israacin karo sidaa isku dubaridi kara aad iyo aad buu u yidhi laa takunuu cujla madaayiic faina min waraa'ikum balaaءa mubarixan muklixan wa umuura mutamaaxilata rudxa yani waa hadal aad u adag waa kelimaadkii fukaabulariga carabtii hore wey marka cali geesinimada waxaa u dheeraa ninkii sheegnay dhismaha ereyga dhismaha ereyga iyo caynku isaga udhi udhigi yani af carabiga iyo luqadda siduu isagu u maamulayo wuxuuma meesha looga jeedaa waxa weeyaan ceebee dadka wax ceebeeye waxaa ka mid a dadka qofka sirta uu ka helo iyo waxa looga sheego banaanka dhiga qofkii waad ceebaysay bay ka dhiga inta iska ilaali can abi yaxya can mujaahidin can ibni cabaasin qaala wuxuu ihi idaa aradta haddaad doonayso an tadkura inaad sheeg sheegto cuyuuba naa cuyuuba saaxibika walaalka ceebtiisa inaad sheeg sheegto markaad doonto ee naftu ay kugu sheegto fadkur waxaad xasuusataa cuyuuba nafsika naftaada ceebaheeda xasuuso markay kugu soo ninka hebel wax ka sheeg ninka hebel soo ma taqaanaan warni waa bahal noocaasa intaanaad odhan horta yaro joojiyo waxaad isweydiisaa adiga ceebahaaga yani waxay ka dhigan tahay dadka qaar baa u hamuuma dadka inay wax ka sheegaan ama yaabaana sidaa odhan waxaabaad tidhaahdaa dhammaanteenba qof innaga inaga mid oan qof kale wax ka sheegin ma jiro waxba inaan iswanaajine qof innaka inaga mid oo qof kale aan wax ka sheegin miyuu jiraa la heli mahayo la heli mahayo middaas ma jirto qof kastaaba cid buu wax ka sheegay allahayna cafiyo haddii laakiin ay kugu adkaato inaad joojisaad iska dayso dadka wax ka sheegooda dawooyin baa jira dawooyinka waxaa ka mid a tan baa ka mid a wax badkiniina wax kuu taraysa markay kugu soo dhacdo qofkaa wax ka sheeg waxaad xasuusataa ceebahaaga marka laba meelood ka xasuuso culimadu meesha way fasiraan inkastoo afarku uu daciif yahay lakin macnihiisu waa saxiix laba meelood ka eeg adba ceebaad leedahay ceebtiisa maxaa ku daba dhigay xaggaa ka eeg ninkaa hebel beentuu yaqaanaa isweydiya horta kaale adimaad been sheegin sharbas adig been sheegaya maaha oo taadiiba waadba waad leedahay ceebtee maxaad ugu ceebeynaysa marka waad xishoonaysaayo waad aamusaysa xaggaa waa lagu macneeyey waxaa kaloo lagu macneeyey saas maahee haddaad doonto qofka walaalkaa ceebtiisa inaad sheegto adna waxaad ogaataa ceeb aad leedahay ee waxaad ka cabsataa ceebtaada in la sheego dadkuna indhay leeyihiin adna ceebaad leedahay adna indhaad leedahay dadkuna ceebay leeyihiin marka haddii indhahaaga aad ceebaha dadka ku eegto indhaha dadkuna waxay qabanayaan ceebahaaga taas fiiri marka labadaasba waa lagu macneeyey marka dadka sheeg sheegooda haddii lagaaga taag waayo oo ajarba aad dooni weyday aakhiriya alla iska ilaalin bal adigu ceebtan iska ilaalin ceebtaadana jiro somaalidu waxay ku mahmaadaan laba ceebood taadaa la jirtaa laba ceebood taadaa la jirtaa haddii adigu aad ceeb leedahay walaalkaana uu ceeb leeyahay ceebta walaalkaa laguma dirana waxaa lagu dirtay taadaa lagu dirtay lakiin ninku arrinkaa ma naqaano qofka ceebtiisa wuu asturaya wuu dafiraya hadduu rabo haddii loo sheego wuu indha caddaynaya laakiin ceebta walaalkii wuxuu ku qabanaya qashaafaduu saaraya qashaafadda wuu weyneynaya iyo microscoobka ayuu saaraya عن أبي مودود عن زيد مولى قيس الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى ولا تلمزوا أنفسكم عبد الله بن عباس هذا وحكم عنيي لا يطعن بعضكم على بعض ورها استماتينا وبمعنى هذا الكايس تماتينا طعن قوا ورينك قف كينا دورينتو أضح كرفتو مركا وحيالة أي ليدة هي قفك ولالك إنو وحكشيغو ayaa waxaa lagu magacaabay acni hebel hebel hebel ninka la yidhaahdaa fulanun acna fulaan hebel hebel ayuu acniyey bimacnaa waxay ka dhiganta intuu isdaba taagay abley amba toori kelidii inuu ka geliyey ereyga saameynta uu leeyahay waayo laa yaطcan bacdukum calaa bacdin qaarkiina qaarka kale yaanu dacninin yaanu waxba ka sheegin war afkiina kala haysta wada ceebaa leedini can abi jabiirata bn اضaxaak qaala wuxuu yihi fiina naزlat في بني سلمة أبي, جبي أبي جبيرة بن الضحاك صحابي بوها رضي الله تعالى عنه مقعيس قيس أيان لورين شري قال بوحنا صحابي ما هين تابع بها لكن وحا حوق بضن صحابها wuxuu yihi fiina naزlat annakay nagu soo degtay haddaanu nahay bani salama reerka la yidhaahdo walaa tanaabasuu biاlalqaab ha isku shaambadaynina oo ha isku dhufanina naanaysaha naanaysaha isku ceebaynina ayadda qur-aanka ahi sababtay ku soo degtay annakaa lahayn haddanu beeshaa nahay sababtu maxay ahayd qaala wuxuu yidhi qadima calaynaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu madiinuu noogu yimi walaysa mina rajulun ilaa lahu ismaan iyadoo nin kastoo naga mid laba magac uu leeyahy dadka qaar baa naanaysaa ku ba-an moogta xaggeena reeraha qaar baa lagu sheegaa aadi aniga war herabtigay waan garanayaayo waa hadduu saa ku eego dhakow midku ku dhufanaya naanaystu way ku haystaa marka dadkeenna caadiga ahna lafteeda waa la yaqaanaayo dadka qaar baa naanaystoodu ay socotaa dadka iminka asxaabta aad tihiin nin baa nin kelmad ku odhanaya dadka o dhan baa ku wada odhanaya tobanka kale hadday midba magac usoo bixi ma soconayso lakin dadka qaar baa magacooda naanaystoodu ay kacda wuxuu leeyahay dhaqan baanu baniisalama haddaanu nahay aanu lahayno dadkaanu naanaysaa u bixin jiray gaar ahaan ninka isu bixin jiray reer nin kasta oo naga midi wuxuu lahaa laba magaca fa jacala nabiyu sala allahu calayhi wasalama yaquul dabeetee nebigu wuxuu bilaabay tusaale ahaan inuu yidhaahdo yaa fulaan isaga de ninkaa magisa hebel baa la ydhaahdaa kasuusa ninka u yeedh kasu hebelow fa yaquuluuna markaasay ku yidhahdaan yaa rasuula allah innahu yaqdabu minhu magaca uu ka xanaaqaa magaca uu ka cadhoodaa shu waa magac dacaydu ku jirto midba markaa rasulka afka gu ka maganso hebel baa la ydhaahdaa wuxuu u sheegaya markaa labadii magac kii naanaystahaa buu sheegaya rasuulku markaa ma kala yaqaano markaasone yaa fulaan hebelow magacii ma ku yidhi markaasi qaar rasulka de magaca uu ka xanaaqa ninkan waanu xeshoonayaa oo de rasuulkii kuma cadhoon karo kelmadiina way kala haysanaysa markaasa waxaa soo degtay walaa tanaabazuu bilalqaab naanaysaha ha isugu yeedhina naanaystu waa inakii sheegnoo de qofka waxaa ku dhaca magac iyo kunyo iyo naanays iyo nisbu af carabiga inagu waxu naqaanaa markaa magaca iyo naanays baynu ku naqaanaa lakin carabtu afar bay leedahay qofku magaciisa iyo naanaystiisa iyo kunyadiisa hebel aabihii amba heblaayo aabaheed amba hebel hooyadii amba heblaayo hooyadii abu fulan iyo umu fulan inanka baynu soo gashaye nig ku lakin sunno maaha oo reer hebela fulan fulan alfulani baa la isku odhanaya fulan alfulani kuwa iminka aynu akriyeynay haddii dub loo eego waxaa laga yaaba in laga helo iminka waynaka sheegeyna imaam shacbi baynu sheegnay ashacbi waa beeshii abubarsat alslami waynaka sheegnay marka alslami waa beeshiisa waa ninkii abubarsiyi reer reer aslam ahaa weeye marka qofka magaciisa waa lagu sheegay ninka xaggeenna haddii maanta sheekhu dhahdo waxaan ahay ninkii hebel hebel reer hebel dee xaggeenna waa la yaqaanaa ninka reerku wada sheegaa hoostu ka xariiqan yahayo dee faanfaan baa ku jira sunno markaa maaha iyaduna markaa naanaystu waa la wada garanaya wax la idin sharaxa maahe waa magaca qofka loo bixiyo amba ammaan kuu tilmaamaya amba dhaliil kuu tilmaamaya amba xaalad qofku uu soo maray tilmaamaysa ama abuurkiisa wax ka mida tilmaamaya sheekh cismaan xafidahu llahu tacaala sheekheena sheekh cismaan cali xuseen waa waa taqaan markuu meesha sharxay wuxuu idhaahdaa qofku naanaysta uu raallida ka yahay oo sharcan laakiin aan xaaraan ahayn qofka masala waxa loo dhahaya waa hebel madoobe amba waa hebel laangadhe ceeb maaha qofku hadduu raalli ka yahay oo cid kalena aanay ku garanahayn inaad tiraa war hebel laan hebelkii dee hebelkii laan hebel laangadhe miyaanad garan wuxuu markaas sheekh lugta qabtaa wuxuu idhahdaa aniga ninka soo cismaan laangadhe lama idhaahdo dee iminka cismaan laangadhe waxaa lay lay garan maayo ceeb maaha lakiin hadduu odhan lahaa ha igu odhanina xaaraan bay ahaan lahayd xaaraan bay odhan lahayd macnaha meesha ku jira waxa weeyaan naanaysta laysaga raallida yahay shuruud bay leedahay shuruuddu waxa weeyaan magacani inaanu sidiisa xaaraan u ahayn oo ammaan xaddhaafana aanu ahayn cayna aanu ahayn hadduu cay yahay laakiin uu ku farxaayo ha iskaga farxa isagu laakiin aad ugu yeedha adigu waxa weeyaan waa waa ma ma banaana qofka laakiin abuurkiisa wax ka mid a wax soo maray halhaysuu leeyahay waxyaaba noocaas oo kalea waxaa shardiya qofka in loogu yeedho raalli inuu ka yahay haddii aad weligiiba ad ku taqaanay weligiiba haddaad ku taqaanay uu maanta kudhaha maalkii raalli kama yihiin maanta kugu dambaysa walaa tanaabazuu bilalqaab marka waxa waa naanaysta aan raallida laysaga ahayn hay isugu yeedhina marka wuxuu le annaka inagu soo degtayo reerkaasaanu ahay maaragtay magacyada aad u bixin jiray can ilxakam qaala wuxu uhi samictu cikramata yaquul cikrima ayaan maqlay oo leh laa adrii ayuhumaa jacala lisaaxibihi طacaama ibnu cabaasin aw ibnu cumar cabdilaahi ibnu cabaas iyo cabdilaahi ibnu cumar baa midkoodka kale cunto u sameeyey kuwaha laakiin garan maayo ma cabdilaahi bni cabaas baa cabdilaahi bni cumar cunto u sameeyey mise cabdilaahi bni cumar baa cabdilaahi bni cabaas cunto u sameeyey labada kii cuntada loo sameeyey kii loo yeedhay kala garan maayo labada mid ahaanbaa kii kala casuumay cuntadii baanu nimi fa baynaa xilli aljaariyatu inan yari waa addoonihii tucmilu bayna ay tacmalu bayna aydiihim ay u shaqaynayso dhex socsocoto kana udhigayso kana wax ka qaadayso ayaa qaala axaduhum lahaa midkood baa wuxuu ku yihi yaa zaaniyatu kelmadaasu ku dhawaaqay zaaniyadii fa qaala markaasaa kii kale wuxuu ihi mah waar maxaad ku hadashay waar u kaadi in lam taxudka fi اdunyaa taxudka fi اlaakhira kelmadda aad ku tidhi xadkeeda haddii adduunka aan lagaaga jarin aakhira lagaaga goynaya qaala wuxuu ihi afara'ayta waxaad ka warataa in kaana kadalika hadduu sidaa yahay ka waran oo waxaan aan sheegay hadday dhab tahay ka waran qaala wuxuu ihi ina allaha ilaahay laa yuxibu ma jecla alfaaxisha almutafaxisha qofka xun ee xumaanta raadiya ama qofka ficilkiisuna xun yahay qowlkiisuna xun yahay qofka afka xun ee eryadiisa ay xun yihiin ee afcaashiisu ay xun tahay ilaahay ma jecla ibnu cabaas aladii qaal ibnu cabaas buu ahaa kii yidhi ina allaha laa yuxibu alfaaxisha almutafaxish marka axad midkood baa yidhi ha u qaadanin cabdillahi bni cumar inuu yahay cabdillahi bni cumar baa yihi yaa zaaniya ha u qaadanin yacni cabdillaahi bni cumar baa ka soo qaad cabdillaahi bnu cabaas qadow u sameeyey amba cabdillahi bn cabas cabaas baa cabdillahi bn cumar cunto u sameeyey markii ay yimaadeen keligood maahee meeshii baa la yimi markaa dadkii meesha yimi mid ka mida ayaa dee malaa waxbuu u sanifayoo kelmaddaasaa ka soo booday yaa zaniya markaasaa wuxuu ku hi haddii adduunkaanay kugu xadin waa inuu ku caddeeyo haddii adduunkaanay kugu xadin aakhiray kugu xadaysa meeshii ninkan haddii gabadhaasi ay qabsan lahayd ay odhan lahayd ninkaasi haygu soo caddeeyo oo lagu soo caddeyn waayo maxaa ka dhalan lahaa xadd lqadfi xadkii qadfiga ayaa ka dhalan lahaa hadduu nin iskaga ka idhaahdo zanibaat amba gabadhu ku dhaao adiga habeenkii meelaha wareegeysta oo raggaa ku kakaxaysta oo xaalkaaga waa lala socdaa hadduu ku idhaahdo xaq waxay u le tirahda igu caddee haddii lagu caddeyn waayo waa in isla karbaasha xaddulqadfi waa in laga jaro markhaatigiisana waa in la laalo intuu nool yahay markhaati geli maayo markaasuu cabdillahi bn cabaas ku yihi haddii xadka maanta aad ka aad ka badbaado aad iska kaa dhaafto oo cid kuu soo qaban weydo waxaa jirta maxkamad aan cidina ka baxsanahaynoo ta ilaahay subxaanahu watacaala markaasa wuxuu ku yihi waxaad ka warrantaa hadday sidaa tahay haddii waxaan aan sheegayaaba u dhab yahay ka warran wuxuu ku yihi markaa ilaahay rasuulku alayh isalaatu wasalaam wuxuu yihi yani rasuulu ka warinaya laakiin isagaa kelmaddii ku dhawaaqa wuxu yhi ilaahay ma jecla qofka xun ee afka xun leh ee ficilka xun leh ma jecla markaa qofku afkiisa inuu ilaashado weeyaan qofka afkiisa inuu ilaashado waxaa ka soo baxaya iyo kelmadduu odhanayo ee weliba walaalkii uu ku leeyahay kelmaddaasi ma sahlana meel bay ku dhacaysaa miisaan bay gelaysaa xisaabtay qayb ka ahaanaysaa aakhiro isagoo kaa cafiyo mooyo lagaa dhaafi maayo basiid inaad qofku tira hebel waa noocaas si basiida meeshiis baa la fadhiyaa waa la soo qaadayaa nin kastaa dhinac buu qabsanaya miskiinki yaraa waa la guulayaa kana in buu ka sheegayaa kana dhinacan buu kaga dhufanaya kana dhinac miis ku saaran yihin wax alaaliya waxaasi meel bay saaran yihiin isagaa baad u shaqaynaysaayo aakhiro isagoo yaaban baa laga yaaba intiina miskaas aada maalintaa ku falaanqayseen inay badbaadisaaba suuragala oo asharkiini intuu qaato intaas inu ku badbaadaaba suuragala markaa adigu cid kalena ha u danayne adigu danayso oo ajarkaaga yar wax kale ma hayne salaadda nagu soo hadhay salaadaa yar ma ilaashanaa salaada yar bay nagu soo hadhay wax kale ma hayno in yar baa qaarkeed waxay raacraaceen weliba salaada oo wada hurbuuso leh oo wada garaafo leh oo bilaa khushuuca oo qarboqarbo ah oo xaalkeeda ilaahay og yahay bay nagu soo hadhay afkeenna waxaa ka soo baxayana aad iyo aad buu fara badan an calqama ibnu qays annakhaci can cabdillaahi can اnabiyi salى اllahu alayhi waslama qaala wuxu uhi laysa almu'minu biاطacaani wala allacaani wala alfaaxishi wala albadi qofka muminku ma aha dhaqanka iyo dabeecadda lagu yaqaano qofka muminka ahi ma aha aطacaan ka tumaatida badan ee dadka wax ka sheega wala allacaan ka nacdasha badan wala alfaaxish ka xun ee afka xun ee afka maaratay ereygiisu xun yahay wala albadi ka liita maaha intaa midna maaha qofka muminka waa laga yaabaa acaan waa suuragal qofku inay marka wax ka dhacaan acaan waa siiqat mubaalaga laakiin qof lagu yaqaano qof lagu yaqaano dadka inu wax ka sheega uun qof lagu yaqaano inu wax nacdalo uun qof lagu yaqaano afxumo uun oo marka lasoo qaato afxumada waa hebel oo kale la yidhaahdo qofka muminka ahi maaha waa xadiis saxiix horena waynoo soo mara baabun maa jaءa fi اtamaaduxi waxaa ku yimi is-ammaanka dadku inay is-ammaanaan maaha qofku isagoo inuu is-ammaano waa qofku qof kale inuu ammaano miyaa la isu ogol yahay mise waa la isu diiday can abi bakrata can abiihi ana rajula ninbaa dukira lagu soo qaaday cinda الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam nebiga agtiisa faahnaa calayhi rajulu khayra nin dadkii ka mida baa ninkii ammaan kula dul dhacay khayr ammaan ayuu ku khayr buu ku ammaanay faqaala wuxuu yidhi النabiyu salى اllahu عalayhi wasalama wayxaka qaطacta cunuqa saaxibika walaalkaa qoortaad ka goysi marka waxay ka dhigantay qofka la ammaanayey meeshuu joogay qofka la ammaanayey meeshuu joogay yaquuluhu miraaran dhowr jeer baa rasuulku calayhi salaatu wasalam wuxuu ku celceliyey wayxaka qaطacta cunuqa saaxibika walaalkaa qoortaad ka jartay umaad danayne ninkaa waa dishay talow sidee buu dilay in kaana axadukum maadixan laa maxaalata haddii mid idin ka mid uu doono qof inuu ammaano oo uu ka maarmi waayo laa maxaalata meeluu ka maro u waayo falyaqul ha yidhaahdo axsibu kada wa kada waxaan u malaynayaa ninkaasi inuu sidaa yahay uu sidaa yahay uu sidaa yahay wixii wanaagganaa adiga qalbiga ma ogid ma ogti inanka daahirkaa inoo muuqdo wala inankaasi waa nin fiican waa nin alla iska muraaqoonaysa waa nin iska alla alla kacabsi badan waa nin diin jecel waa nin khayr je- jecelaantu halkee ka timaadaa waxay ka timaadaa qalbiga ilaahay unbaa og marka waxaad tidhaahdaa waxaan u malaynayaa inuu sidaa iyo sidaa yahay in kaana yuraa annahu kadalika waa haddii loo arko inuu sidaa yahay laakiin haddaan loo argo aan lagugu waafaqsanayn taasida waa been waxasiibuhu اllaahu ilaahay baa ku filan amba ilaahay baa xisaabin doona xisaabtiisa dhabtaa wanaaggiisa iyo xumaantiisa ilaahay baa haya walaa yuzakaa calى اllaahi axad ilaahay cidna looma ammaano ilaahay cidna looma ammaano ilaahay cid walba xaqiiqadeeda isagaa og inuu wanaagsan yahay inuu xun yahay ka wanaagga samaynaya wanaagu dhab inuu ka yahay iyo inuu istisnimo ka tahay ka xumaanta samaynaya wuxuu ku dambayn doono ilaahay baa garanaya ilaahay waa uur jire soo lama odhan waa uur jire yacni caloosha waxa ku jira ayuu ilaahay ogi caliimun bidaati suduur waxa laabaha ku jiraya qofka doonitaankiisa iyo afcaasha inankaynala quruxda badan wuxuu qofku u samaynayo ilaahay isagu wuu yaqaanaa loogama sheekeeyo falyaqul ha idhaahdo axsibu kada wa kada hebel ninka la idhaahdo waxaan u malaynayaa ninkaa hebel inuu saaye saaye saa yahay waxasiibuhu llaahu ilaahay baa xisaabinaya anigu ma xisaabinayo ma taskiyeynayo ma ammaanayo laakiin anigu waxaan u malaynaya ninkaasi nin fiican inuu yahay walaa yusakaa cala allaahi axadun ilaahay cidna looma ammaano waa xadiis saxiixa oo bukhaari iyo muslim iyo keyrkood ba ay soo wariyeen wuxuu leeyahay rasuulku calayh isalaatu wasalaam qatacta cunuqa saaxibika saaxiibkaa qoorta ayaad ka jartay oo qofka haddaad toori geliso madaxaad ka jarto waxaad sahayatay naftiisii hadaad qofka dee gowracdo wuu dhimanayaa soo ma qofkaa naftiisii baad ayaad maaragtay ayaad dee ka qaadaad u sahayatay haddaad qofka ka hor ammaantayna qofka diintiisa waxyeelaysaa ibni aadamku waa daciif uu itaal daran yahi marka adiga oo is-og xaalkaagoo daalaa dhacaya oo dhowr ficiloo wanaagsan lagaa arkay dadku ay ku wada ammaanaan waad isqaadanaysa oo shaw khatar baa tay isma ogid be bilaaya kaa dhacday shaw shaw jaawasta alqandara shaw weli baa tay waxaa laga yaaba markaa acmaal fara badan oo aada samayn lahayd iyo dhaliil fara badanoo naftaada aad u haysay waxaa suuragal inaad iska ilowdo tiraa waar waxaa naftaadu been bay sheegaysaaye khalqiga ilaahay baa ka hadliye iyagaa xaalkaa ka warhaye dabeete qofka naftiisana waxyaaba xanuunada ugu badan ee ku dhaca waxaa ka mid a quruurka inay qofkii qofka naftiisu la cajo badnaato inay qofka naftiisu la weynaatay qiimo la yeelato oo ahlujanno u isxisaabiyo ahlulkhayr oo jaanibkii cabsidu ay ku yaraato xanuunada ugu waaweyn ee qofka naftiisa ku dhacay ka midta qofku waa inuu baqdaa hoos isula hadal ceebahaaga eeg dunuubtaad gashay eeg waxyaabaha kaa qalloocan eeg waxyaabaha kaa dhiman fiiri waxaad ogaanaysaa marka inaad halis taaqayso marka ammaanta lagu ammaanayaa waxaa waxay dhici kartaa in waxyaabahaasi ay tahay naftaada inaad ku ogaato inay ku ilowsiisaa suuragala sidaas aawadeed dadku ammaantoodu waa warmo iyo leebab iyo seefo qofka lala dhacayo qofkaad isleeday qofkaasi wuu iska xejinaya xagga dambe inu ka gaari doona dadka qaar baa ammaan inaad ammaantay inaad caydaa u simanta haddaad ammaantana aan naftiisa waxba aanay ka qaadahayn haddaad caydana waxba aanay ka qaadahaynoo qofka ibni aadamka naftiisa qof yaqaana ayaa jira ceebtiisana og wanaaggiisana og waxaa ka dhiman og oo xisaab ay u leedahay meel ugu qoran tahay dadkaasi iyagu waa baab kale oo in sha allahu tacala axaadiis kalenu ku sheegi doonaa laakiin dadku waxay u badan yihiin maadaama dadka badankoodu daalaadhacoodu uu badan yahay ammaanta inaad iska ilaaliso oo qofkaad ammaanayso ammaantu waxaa suuragala inay waxyeelayso wax u talba dadku isleeda inay waxyeelayso waxadii saxiix can abi muusa qaala wuxu uhi samica anabiyu sala allahu calayhi wasalama rajula yuhnii calaa rajulin nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu maqlay nin nin ammaanaya oo weliba ammaantiisa ku talax tegey oo kalaba hadhi waaye wayuriihi wataa wayuriihi ka badbadiyey oo maaragtay idraa ku sameeyey idraagu waxa weeyaan waa qofka marka la ammaano ee aad sii naashnaashto aad sii macmacaanayso aad kala hadhi weydo faqaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam wuxu uhi ahlaktum dahra arajul aw qatactum dahra arajul ninka hebel dhabarkiisii baa halaagteen ama dhabarkaa ka jebiseen ninkaa hebel waa halaagteen waxba maydinaan tarine waa halaagteen maadaama waxaasoo ammaana isagoo maqliga a ku shubteen waa halaagteen ummadaha qaarkood oo ummaddeennu ay ka mid tahay waa laba dhinac mid ahaanuun imaa qofku ammaan dabada inuu kuu qabto imaa inuu cay dabada kuu qabto labada mid ahaanuun mid baa ku yar jeclaanaya oo naftu kaa jaraya mid baa isku yar dhacaysaanoo ceebaad leedahay inaad lahay madaxu kaa saaraya waa isla yaro wada socotaanoo dhinac baa wada jeedaanoo ammaanaad leedahay midaad midaan lahayn buu kusoo amaahanaya kusuu madaxa kaa saaraya qalad saxduna waxay tahay qofku insaafka inuu ilaaliya insaafka haddaad cadhaysan tahayna cadhadaadu inaanay kugu qaadin walaalkaa waxaanuu qabin inaad saarto haddaad qofka jeceshahayna jeclaantaadu inaanay keenin walaalkaa ammaan aanu lahayn inaad saarto axbib axbib xabiibaka hawnan maa casىa an yakuuna baqiidaka yowma ma waabqid baqiidaka hawna ma casىa an yakuuna xabiibaka xadiiska agga dambe kitaabka xaggiisa dambe ku iman doontaa xadiis baa lagu sheegay nebiga alayh الsalaatu wasalaam ka sugan cumar radia allahu tacala canhu waa laga sheegay walaal waxa la yidhi axbib xabiibaka hawnan ma qofkaad jeceshahay jacaylka ha wada siina dalaadala waa in yar reeb muxuu lahadh qofka haddaad jeclaato boqol kiiba boqol ha u dhiibin haddaad kala hadhi kari weydo boqol kiiba sagaashan u dhiibo toban la hadh casaa an yakuuna baqiidaka yowman ma waxaa laga yaabaa maalin maalmaha ka mid inuu noqdo qof aad necab tahay miyaanu dhicin qof aad dhuunta ku haysato oo dadba aad kala soo baxday intaa isku dhacdaan inaad koonaa kala geysaa miyaana dhicin mararka qaar waar waxa waanu ku lugoonay waa bahal xun oo kudaafadoo beenaalaha sidaasoo kale wa abqid baqiidaka hawnan ma casaa an yakuuna xabiibaka hawnan ma qofkaad necab tahayna ha wada nicin inaad er badh la soo hadh in uun sagaashan necbow haddaad doonayso siddeetan necbow in yar u reebo in yar u hambee waxaa laga yaabaa inuu noqdo maalin maalmaha ka mida kaa dadka ugu jeceshay taasina way dhacda lianno sababtu waa maxay sababtu waxa weeyaan qalbiga ibni aadamka ilaahay baa gacanta ku haya jeclaanta iyo necbaantiisa ilaahay baa gacanta ku haya qof baad iska nacaysaa uun xataa wasma taqaan ninkaa ba taqaan ha warniyo ninkaa waa necbaynayo waayo hadda ni weligee ninkaa ma lakin ninkan waan iska nacay uniyo jinkayga la colo buu ku leeyahay jinka waxba ayaanu saarin qofku isagaa la cola mogte qofku ninkaa hebel niy ni waan iska jeclaaday ninkaa ni wallahi ninkaas wana khiyaar niyu nafteedaa iska ogol jinkaygaa ogol saaxaaji ku sheegay iska odhanay macnaha inaku qadiyadda jeclaanta iyo necbaanta inta badan gacanta kuma haysano hanuunka iyo baadida gacanta kuma haysano markaa qofka marka aad nacdo ha wada nicin bar soo reeb kala hadh dadka qaar baa qofka wada naca boqol kiiba boqol amba wada jeclaada uu wada tufaya ha saas wey markaasaasuu le rsulka alayh الsalaatu wasalaam walaalkiin dhabarkaa ka jebisa can cimraan bn muslim can ibraahim ataymi can abiihi qaala wuxuu hi kunaa juluusan cinda cumar waxaanu fadhinay maalin maalmaha ka mida cumar agtiisa faathnaa rajulu calaa rajulin fii wajhihi nin baa nin ammaanay fii wajhihi isagoo hor jooga faqaala wuxuu hi caqarta rajula caqaraka allaahu ninkaa boqontaad goysay boqonta allaha ku jaree ninkan ad ammaanaysa ku hor fadhiya waad boqonogeyso ninkaa waa dishi allaha kaaga jaray waa xadiis xasana oo sanadkiisu xasan ninkan waxaa lagu habaaray wixii uu geystay dembiguu geystay oo kale baa lagu habaaray ninkan muslimkaas muu hadaagi gaadhin oo yaani dhabarkaad ka jebisay qoortaad ka jebisay ee boqonahaad goysay intuba waa isla wada halo bimacnaa qofkaa muslimka waad waxyeelaysay qof iska toosnaayo naftiisa u baqanaayo salaadiisa ilaashanayo inta yara uu haysto ku mitidsanaayo islahaa in kale ku dar markaad ammaanta ee uu intii yare uu hayo lafteeda uu ka kala tagu dhahdo waar weliba ato waad tiraadanaysaa qofkaasoo maad waxyeelayn waa lagu habaaraya marka caqarta arajula waad boqonogoysay ninkan caqaraka allaahu yaani waa boqonogoysku waa meelahaan laga dhaqaaqin de qofka haddii seedaa la jaro sibirta geela amba qofka boqonta hoose la gooyo qofku u fadhiisanaya weligaaba laga dhaadheero laga waaweynow ma dhaqaaqi karis geeluna waa caynka hadii loo taaga waa awrka waa la gooyaa un halkan kamaa la jaraya u fadhiisanaya rash buu leeyahy qof xoolaha neef kastaa wuu leeyay yani noolo kastaa wuu leeyay meeshaa la goynaya seedaha uu ku taagan yahay qof marka waxay ka dhigan tahay qof dadaalayo soconayo ordaayo naftiisa la dadaalayo islahaa islaaliyo u cibaadayso ayaad boqonaa goysood martii fadhiisisay bay ka dhigan tahay xadaثana mحamedi qaala xadaثana cabdالsalaam qaala xadaana xadaثana mحamedu qaala xadaثana cabdالsalaam ibn mdhir qaala xadaثana xafs عن عبيد الله عن زيد بن أسلم عن أبيه قال وحر سمعت عمر رضي الله تعالى عنه يقول المديح ذبح جورع أمانته وجورع قفك قف أمانة وقف قف جورع بكرجنتها فقال وحر محمد يعني إذا قبلها وبخاري وحر محمد إذا قبلها ومرك قفك أقبله ومرك أقبله محوجة كذا محوجة ومرك قفك إلا أمانة أمانتي أنت رمايستو ceebtii qofkani aanu ogeyn isagu isku ogaana uu ilaawo dabeeta uu yareeyo cibaadadii iyo khayrka samayntiisii idaa qabilahaa waa marka uu aqbalo dadka qaar baa dee uba samaysan baa qofka inay iska ammaano kuba shaxaado qofka kuba shaxaado oo ilaa qofka uu dhowr beyd amba gabay ha ku ammaano amba hadal caadi ha ku ammaane dadka qaar baa caadaba ay ka tahayba hebel wari waa ninkii madaxda ahaa wari waa ninkii noocan ahaa wari waa kiisan ahaa bus oo markaa waxaan jirin oo isba xataa isbuu ogi inay been tahay inay been tahay buu dabada u qabanaya qofka waxaa kugu sii isleey iimaankaa la kaa qaad baabun man asnaa calaa saaxibihi in kaana aaminan bihi qofka saaxiibkii ammaanay saaxiibka waa qofka qof kale ammaana saaxiibka halkan maa qofka labadii qof wada socday maahe waa qofka qof kale ammaana in kaana aaminan bihi waa hadduu aamin ka yahay hadduu maxay aamin ka yahay in qofkan aanay ammaantu waxba yeelahayn oo tan kuu shegay dadka qaar baa jira dee xaqiiqadooda yaqaano oo haddaad weligaaba ammaanto dhegtaana ka maqlay taana kasii daynaya marka qofka hadduu aamin ka yahay ammaanta la ammaanayo aanay waxba yeelahayn qofka qofka ammaana can abi hurayrata radia allahu tacala canhu ana nabiya sala allahu alayhi wasalam qaala wuxuu yihi nicma arajulu abu bakrin nicma arajulu cumar nicma arajulu abu cubayda nicma arajulu usayd bnu xudayr nicma arajulu haabit ibnu qays ibnu shamaas nicma arajulu mucaad ibnu camr ibnu jamuux nicma arajulu mucaad ibnu jabal rag badan buu rasuulka alayh isalaatu wasalaam tahay waa ammaan wale ninka hebel dhaha waa nin nicma waxa nicmo yeeshay ha odhan dee waxay ka dhigantay waa ammaano wale ninkaasi waa nin ninka abubakar la yidhaahda wale waa nin cumar saas oo kale abu cubayda usayd ibnu xudayr maxaanku idhahdaaye haabit ibnu qays ibnu shamaas mucaad ibnu camr ibnu jamuux mucaad ibnu jabal wale ninkaasi iyagoo hor fadhiya ayuu rasuulku alayh isalatu wasalaam saa u ammaanaya muxuu u ammaanaya ma abubakar bay ammaanay wax ka qaadaysaa iyo cumar habeen o dhan keligii intu meelaha fadhiista u idhaahdo kaale ma adiga naftiisu keligii la hadlaya mararka qaar waxaa la yidhi abu cumar iyo abubakar iyo haddii habeenkii aad keligaa kusoo bixi lahayd waxaad u qaadan lahayd qof waalan inuu yahay qof waalan maxaa lagu yaqaanaa inuu keligii isla hadla soo maaha saasay isu hadli jireen yaa cumar buu odhan jiray yaa cumar ya bna alkhadaab wallahi anta kadaab buu leeyay cumar wallahi beenaalaa tahay wallahi salaadaadu way xun tahay isagaa isla hadlaya kor buu qaadaya wuu maqashiinaya markaa isagoo keligii meel fadhiyo saa isula hadlaya qof alle qof nin waa baalkan fadhiyo baalkan iska wilgelaysanaya baad odhanaysayo keligii sheekaysanaya saasaa la odhan laha wax kale maaha naftiisa wuxuu qirsiinayaa inay inaanay inay weli wax ka dhiman yihiin inuu insaan yahay in shaydaanku uu jiro naftu inay jirto macaasi inay jirto inaanu qofku is-aaminin markaa rasuulka alayh isalaatu wasalaam intaasoo nin buu ammaanay wuxuu ku ammaanay wanaag rasuulku alayh isalaatu wasalaam uu ku amray uu ku arkay sidoo kale rasuulku alayh isalaatu wasalaam wuxuu ammaanay aaminuu ka qabo hadduu ammaano ammaantaasi inaanay waxba ku noqon lahayn waxba aanay yeelahayn bisa arajulu fulan wa bisa arajulu fulan toddoba nin buu tahay oo maaragtay uu ammaanay rasuulku alayh isalaatu wasalaam wuxuu ka dabageeyey toddoba nin oo kaleo rasuulku alayh isalatu wasalam olekaas rag hebel baa u liita hebel baa u liita hebel baa u liita hebel baa u liita yani kuwaasna waa qaar xun buu leeyay hebel waa nin xun hebel waa nin xun hebel waa nin xun dad mutaystay markaa wuu qariyey dadkii xumaanta lagu sheegayna wuu qariyey dadkii wanaagga lagu sheegayna wuu sheegay maxaa ku jira meesha horeen u sheegnay meeshaas waxaa ku jira qof xumaantii sheeg sheegiisa iyo faafintiisa khayr badanoo ku jiraa ma jiro khayr badanoo ku jiraa ma jiro qof wanaagsan wanaaggiisa in la sheego oo la faafiyaana khayr badan baa ku jira qofka hadduu kaa maqan yahay walaalkaa uu yahay markuu kaa tago intiisa wanaagsan sheeg innaga waxaa laynooga taaglaya intiisa xumayd soo maha inta yaro xun uu leeyahay inuu saa u wareejinaynaa inta badan ee wanaagsan uu leeyahayna waynu iska ilaaweyna cagsigu wuxuu yahay inta badan ee fiicane uu leeyahay sheeg lagu qabsan maaye hadduu kaa maqan yahay inta yare uu leeyahay xumaantaan adba xumaan baad leeda laynagama xumaan badneen intaana iska asturo iska qari marka waxaa la sheegay dadkii wanaagsan hebel baa wanaagsan hebel baa wanaagsan intii rasuulku alayh isalaatu wasalaam uu sheegayna waa la qariyay waxa bisa arajulu fulan wa bisa arajulu fulan waa xadiis saxiixa imaam anasaa'i iyo tirmidi iyo ibnu xibbaan iyo xaakim ayaa soo wariyey waa xadiis saxiixa can abi yunus mawlى caaisha radia allahu tacaala canha ana caaisha radia allahu tacaala canha qaalat waxay tidhi istaadana rajulu calaa rasuuli اllahi salى allahu alayh wasalam istaadana rajulu calaa rasuuli اllahi salى allahu alayh wasalam nin baa nebiga calayh salaatu wasalaam gurigiisa inuu soo galo dalbay albaabkii buu garaacay masoo galaa juq layska soo odhan maayo de meesha ilan sir baa taalo dad baa jooga meeshe ila waa waa wax khaasa oo dad gaaro qof uu leeyahay waa isla hebeloone waa isla waxayni maaha waxayni maaha qofku waa inuu dhaha ma soo galaa xataa ubadka waa in lagu tarbiyadeeyo dadka waa in lagu tar hataa ubadka yar in lagu tarbiyadeeyo guriga aabahood iyo hooyada in soo galaa ma soo galaa hooyada ma soo galaa aabo sii galo soo galo sii galo soo galo islaamku ma yaqaano istiidaanka aadaab اlistiidaan fa faqaala rasuulu اlahi salى اllahu alayhi wasalam nebigu alayh الsalaatu wasalaam wuxuu uhi bisa aku lcashiira ehel nin loo noqdo kii u liitay kani wey uu dhibsaday munaafiq buu ahaa mise yahuudi buu ahaa nin wanaagsan ninkaasi ma ahayn kelmadaasay maqashay bisa ibn اcashiira falamaa dakala haddana bal haddaad isweydaarkan eeg falamaa dakala markii uu soo galay hasha lahu wاnbasata ilayhi hasha lahu rasuul sal اlahu alayh rasuulku weji furan buu kusoo dhaweeyey hasha waa basha baa dhaha moogta alhashu walbashu waa uu u rixiyey weeyaan waa wuxuu ka hortegey wambasada lahu rasuulku alayh الsalaatu wasalaam wuu isu furfuray aad buu usoo dhaweysay qof muxtarama oo kale ma munaafiqnima marka qof calooshana ka kala haysanayso afkana kasoo dhaweynayso hebel soo dhawow halkan soo fadhiiso maxaan ku qabtaa xaaja aad tiraahdo calooshan ad leeyaa kaa horkiciya ilahay inkaar kuridkan war fadhiya ayaa kaa horkiciya ma munaafiqnima rasuulku alayh salat slam fiiri falamaa kharaja markii ninka uu baxay caaisha way aragtaa falamaa kharaja ninkii markuu baxay ista'dana aakharu nin kale albaabka soo garaacay qaala wuxuu uhi nicma ibnu alcashiira ninkaa hebel waa ninkii dadka ugu wanagsan waa nin aad u wanagsan kana waa amaanay kii horena wuu dhaliilay falamaa dakala markuu ninkii soo galay lam yanbasid ilayhi kama nbasada ila alaakhar sidii wanaagsaneeduu kii hore u soo dhaweeyey rasuulku uu dhaliilaayey kii wanaagsana muu soo dhoweyn caasho ilahayaa buu keenay walam yahusha lahu kamaa hasha lilaakhar sidii rasuulku kii hore ugu bashbashleeyey ugu soo dhowaaday maaragtay usoo ugu rixiyey falamaa kharaja markii uu baxay qultu waxaan ku uhi caaisha hadlaysa way ishay weyday waxay tidhi yaa rasuula allaahi rasuulkii ilaahayow qulta lifulaan maa qulta kii hore waxaad ku tidhi wixii aad ku tidhi maanaa kii hore maad ammaanina waad dhaliishay uma hashashta ilayhi si fiicana waad u soo dhaweysay wa qulta lifulaanin maa qulta kii labaadna waxaad ku tihi waxaad ku tidhiyo waad ammaantay walam araka sanacta midlahu sidaad kii hore u soo dhaweysay si ka duwan oo ka hoosaysa ayaad u soo dhaweysay de miyays qabanaysaa bay tihi inagu maxaynu samayn lahayn marka dee qof aad dhibsanaysaa kuu yimaadana ha soo soco ha ii wad adoo dee yar fooraro oo yar kala hayeysanayo yaa kaa dulkiciya aada leedahay iyuu ku ag fadhiya dee haqiil uu kugu yahay haddii qof aad jeceshay uu kuu yimaadana alla waa hebel soo dhowow ha marxaba warshaha odayga u keen moosixiyo aawey halkan soo fadhiista kursiga halkan bay odayaashu fadhiistaan inaku xaalkeenu waa caynka caaisha saasay doonayso dadka lagu yaqaani wuxuu hi yaa caaisha caaishaay inna min shari اnnaasi dadka dadka ugu sharka badan waxaa ka mida man ituqiya qofka laga cabsoodo ee la iska ilaaliyo lifuxshihi xumaantiisa aawadeed xumaantiisa aawadeed bimacnaa dadka inaad xumaan tusta maaha bay ka dhiganta wuxuu leeyahy rasuulku alayh الsalaatu wasalaam isagoo ninkaasi nin xun ah oo munaafaqa oo xaqiiqadiisa aan garanayo haddana aniga xumaan iga arki maayo aniga xumaan iga arki maayo dadkana waxaa ugu liitay qof dadku dhan war ninkaa hebel ha markaleba ina soo dhaweyn maaya inaga daa ninkaasina waa nin xune alkole imika wax xun nagu odhanaya kasoo faa'idi mayna inaga daaya qaarna waxaad odhanaysaa war hebel inoo geeya ninkaasaa nin fiicane saas wey marka dadka waxaa ugu liita ugu shar badan qofka dadku ay ka leexleexdaan xumaantiisa aawadeed waay baabu maa yuxsaa baabun yuxsaa fii wujuuhi اlmadaaxiin kuwa dadka aada u ammaane ammaanta ku shaqaysta wejiga waa in maaragtay ciid lagaga shubo wejiga waa in ciid lagaga saydhiyo yuxsa waa in lagaga saydhiyo can mujaahidin can abi macmarin qaala wuxuu uhi qaama rajulu nin baa kacay yuhnii ammaanaya calaa amiirin min alumaraa amiir amiirada ka mida ayaa soo gala markaasu ammaan dabada u qabtay فجعل المقداد المقداد بن الأسود بو كعان بحي لكن مقداد بن عمر بن ثعلبة أي مقعيسيها وأسود كان هو موليه سوى سوكر صدق واي هاي wuxuu bilaabay fajacala miqdaadu miqdaad baa bilaabay yaxi inuu ku tuuro amba uu ku saydhiyo fii wejhi ninkii uu xamaanayay wejigiisa aturaaba ciid riwaayadka qaar waxay tilmaamayaan miqdaad nin buuran oo xoog weyn ayuu ahaa markaasaa intuu jilba joogsaday uu ciiddii darsaday meel buu ku fadhiyey garoo se intuu soo daadagu jilbaa dhulka dhigtay uu ciiddii darsaday buu wejiga kaga saydhay kii maaragta uu amaanayey kii uu xamaanayey waa ansha xun yahay moogti qaala wuxuu ihi amaranaa rasuulu lahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulku waxa uu na faray an naxfiya fii wujuuhi اlmadaaxiina turaab kuwa ammaanta badan ee dadka iska ammaana inaan wejiga ciid uga buuxino aanu rasuulka iska samayn maaye rasuulka calayhi salaatu wasalam amray xadiisku waa xadiis saxiixa imaam muslim baa soo wariyey iyo tirmidi iyo keyrkood markaa qofka haddaad taqaano inuu ammaanta iska ammaano ammaan bilaasha amba ammaanuu ku shaqaysanayo o ku shaxaatamayo haddii dhibaato ka weyn aad ka baqanahayn wejiga ciid uga buuxi de lakin haddii balaaya ay ka dhacayso iska daa meesha badha gelinay can caliy bn اxakm can caطa bn abi rabax ana rajula nin baa kaana ahaa yamdaxu rajula cinda bni cumar cabdillaahi bni cumar agtiisa ayuu nin kale ku ammaanayey fajacala bnu cumar dabeete cabdillaahi bni cumar ayaa ayaa ayaa waxa weeyaan maxaan idhi fajacala bnu cumar yaxfu turaaba nawa naxwa fiihi cabdillaahi bni cumar baa waxa uu bilaabay inuu ku tuuro ku shubo amba inuu ku saydiyo ciiddii naxwa fiihi afkiisa xaggiisa wejiga o dhan maaha afku kala eeganaya xataa ilan waa mesha amaanta kuso baxaysa wa qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam dabeete wuxu rasuulka ilaahay wuxuu yidhi idaa ra'aytum haddaa aragtaan almadaaxiina kuwa ammaanta badan ee ammaanta ku shaqaysta faxsuu fii wujuuhihim aturaab wejigooda waxaa ku daadisaanaa ku saydhisaan ciidda ku saydhiya habeen dambe insha allah tabarta ka qaadi doonaa wasali allahuma waslama wbaarak calaa sayidina moxamed waaalihi wasaxbi